halkan waa xarunta akademiyad goboleedka afka soomaaliga ee aga oo dhowaan dib loo furay xarunteedan cusub oo ay ku shaqaynayso waxaa halkan jooga aqoonyahan badan oo dhallinyaro ah iyo dad soo booqday kuwaasi oo ka faa'iidaysanaya buugaagta akhriska iyo qoraalka ah ee halkan yaalla waxaan rabaa qaarkood inaan kala sheekaysto dareenkooda iyo waxyaabaha ay xaruntan aga kula kulmeen amaba ay ka arkeen bismillaah marka hore waa idin mahad celinayaa cabdicasiis barrow adiga iyo bahda b o a dhammaantiin galabta xaqiiqatii dareenkay lama koobi karo waayo akademiyadan dhaqanka iyo afka iyo dhaqanka soomaaliyeed waa mid aada u weyn loo baahan yahay hadda hal saac ka badan aan dhex taaganahay yacnii buwag badan aan ku arka aad u fiican waa wax yacnii dhaqanka soomaaliyeed raad u ah raad jiil ka soo socda raad dambe u reebi doona lagana maarmaan u ah in maalaa la aruuriyo dhaqanka soomaaliyeed hadday tahay yacni agabka dhaqanka hore la isticmaal jira hadday tahay buwaagta hadday tahay kutubta hore loo qoray xadaaradda soomaaliyed oo dhan mehel lagu ururinaya waa aad u dareenkayga maanta yacni u wanaagsan yahay maa sha allah
maxay tahay waxaa sida goonida dareenkaada uga bedelan yahay maalmihii lasoo dhaafay inaad xaruntan timaado si gaar adi maxay kugu soo siyaadinaysaa wax xusuusaas makuu leedahay oo way ii leedaho waayo anigu asal ahaan macallinaan ahay oo dhaqanka soomaalidana aadan u jecelaho waxaan ka imid yani dhaqanka aad dadka u xiiseeyaan ahay waxay si dareen gaar igu leedahay waa meesha keliya macnaha oo aan tamaninayo aan rajaynayo in kutubta soomaliya o dhan lagu soo ururin doono waxay kale si gaari dareen igu leedahay maanta saxaabo badan aan ku arko saaxiibaday ah oo yani aan aada u jeclahay aadaa mahadsantahay barrow magacay waxa la yahay ibraahim xasan roone booqashadan tii koowaad maahan tii labaad waaye aadaan faraxsanahay inaan meeshaan soo booqdo mar kastoo aan meeshaan imaadan energy badan aan dareemaa oo ah inaan cilmiga kororsado in dee in badan aan cilmiga xiisa usii qaado aan dareemaya mar kasta
waad gartay galabta maxaa si gooniya kuu soo jiito ood halkan ku aragta waxaan arkayaa waxaad gacanta ku haysaa kitaab yar ama lagu qoray ama laga qoray urur goboleedka egaad bal iga waran maxaa si gooniya kuugu soo jeeda inaad gacanta ku qabato ood fifiiriso weliba mahadsan tahay barrow sawirka saddex qofaa meeshan ku sawiran saddexda qof waxaa u sarreeya madaxweynihii kacaanka ama jaalisiyaad ayaa ku sawiran marka waxaa isoo jiitay in annaga aan ahayn dadkii hindisay kow inaan ka ahayn oo barnaamijkan inaga inaan garwadaan ka ahayn asaasayaasha inaan ahayn aan dareemaya marka xogta ku dugan inaan fifiiriyo waxaa igu kalifay jildiga kore ayaad ka dareemi kartaa wax ku jiro nuxur ku jiro dhegaystayaal weli waxaan ku suganahay xarunta aga oo ah akademiyad goboleedka afka soomaaliga hadda waxaan idingala hadlayaa maktabadda xarunta ay leedahay haddii aan sawir ahaan idiin sheego waxaa loo dhisay si wareega waxaa yaalla buugaag kala duwan oo ka hadlaya taariikhda dhaqanka siyaasadda iyo weliba suugaanta afka soomaaliga iyo iyo waxyaabo fara badan oo muhiim ay tahay bulshada inay akhriyaan dhexda waxay ku leedahay xaruntan saddex tiir oo mid walba lagu harnay maryo ka turjumaya dhaqanka soomaalida labada dhinac waxaa ka yaala calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo calanka jamhuuriyadda jabuuti waxaa hadda ila jooga oo halkan ku sugan mid ka mida gabdhaha saxafiyiinta ee muqdisho ikraan soo dhowow magacaadoo saddexan bal dhegeystayaasha u sheeg waa ikraan daahir cabdiraxmaan ka mid tahay wariyaasha aan siyaasadda ka warramin laakiin arrimaha bulshada ka sheekeeya weliba sheekooyinka aada u jeceloo codeeya intaan ka warhayo waxyaabihi aad halkan ku aragtay iyo wax sheeko ah ama buugaagtii aad jeclayd oo intii aan ka warhayo kusoo jeedata ma jirta
ha way jiraan waxaa ka mid a maana maanafay maana gabarteey yaaqa waa ku barya hooyo maana sidii loo dhahayay oo ay u dhigneyd dhigaalkii ayaa hadda horta iyadoo dhigan oo buuggii maanafay ku qoran halkaasuu saaran yahay lakiin ani maskax ahaan ayuu igu mar hore igu safgaraysmo waan horaan u aqriyay dhegaystayaal weli waxaan ku suganahay xarunta cusub ee aga oo akademiyad goboleedka afka soomaaliga ah loo halkan muqdisho dhowaan laga furay ama xarunteedii cusub dhowaan la furay haddii aan si kale u dhigo xaruntan cusub waxaa la furay oo xarigga laga jaray ama bilowdaba inay shaqayso sagaalkii bishii lixaad laba kun laba iyo labaatankii oo sanadkan ah waqti badan ayaa la geliyey sida ii muuqanaysana waxaa hadda horteeda ka muuqanaya sawirka labada madaxweyne ee jabuuti iyo soomaaliya ismaaciil cumar geelle iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud waa cabdicasiis barrow oo idigala soo hadlaya xarunta aga the v o a muqdisho